wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland iyo jaamacadda balasma faraceeda kismaayo ayaa kala sixday hesiis iskaashi oo la xidhiidha cilmi baaris sida arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada heshiiskan oo ay wada galeen wasaaradda deegaanka jubbaland iyo jaamacadda balasma faraceeda kismaayo ayaa muhiimadiisu waxa ay tahay wada shaqayn ka dhexaysa wasaaradda iyo jaamacadda iyagoona isdhaafsan doona cilmi baarisyo ku aadan arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada goobta heshiiska lagu siixay waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada jubbaland cidiid sulaymaan xaashi agaasimaha guud ee wasaaradda madax ka socotay wasaaradda deegaanka halka jaamacadda halkaasi ay ku matalayeen guddoomiyaha jaamacadda balasma faraceeda kismaayo iyo xubno kaleeto uu hogaaminayey ugu horreyn guddoomiyaha jaamacadda balasma faraceeda kismaayo injineer maxamed cabdi jaamac ayaa faahfaahin ka bixiyey heshiiska ay wada galeen wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada jubbaland ujeedada maanta halkan aan u wada joogno waxay tahay iskaashi ama inaan maanta aan xoojinno ama aan sameyno heshiiska iskaashi jaamacadda iyo wasaaradda cimilada iyo isbedelka cimilada environmentiga iyo climate change-ga ee dowlad goboleedka jubbaland oo aan rabno inaan iswadaarsano ama kala saxino heshiis heshiiskaasoo udabdhexaad oo ah ugu weyn tahay in jaamacadda iyo wasaaraddu sidii iskaashi buuxa u yeelan lahayd dhinacyo kala duwan ay ka mid tahay in laga wada shaqeeyo sida environmentiga iyo climate change-ga iyo cooperation good jaamacadda iyo wasaaradda u yeelan lahaayeen sidoo kaleete in wasaaraddu udabdhexaad ee u tahay aan ognahay dowlad goboleedka jubbaland oo ognahay halka ka jooga deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo saameynta mar walba uu ku leeyahay ka jaamacad ahaan waxay noo tahay farxad gaara inaan maanta aan heshiiskan iyo inaan iskaashi buuxdo aan jaamacadda iyo wasaaradda inaan yeelano dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada jubbaland aadan maxamed hudle ayaa isna dhankiisa waxa uu ka hadlay heshiiska ay wada sixdeen iyaga iyo jaamacadda balasma faraceeda kismaayo isafgarad oo ku saabsan wada shaqeyn ee halkan maanta ku kala siixan doonaan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo jaamacadda balasma heshiiskaas oo ku saabsan wada shaqeyn ay yeeshaan wasaaradda deegaanka iyo jaamacadda kaasoo xooga lagu saari doono qaas ahaan cilmi baaris cilmi baarista ku saabsan arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaan ognahay saameyn badan in ay waayadan dambe isbeddelka cimilada ku leedahay deegaanada jubbaland iyo dhammaan soomaaliya markaasi isbeddelkaas cimilada mar walba soo lalaabanayo looga diyaariyo warbixinno ay wasaaraddu hagid u noqdo waxaa marka labada hay-adood wasaaradda deegaanka iyo jaamacadda ay maanta halkan ku kala siixan doonaan heshiiskan